dowladda hoose ee degmada buurama ayaa maanta bilowday ololo nadaafadeed oo ay ku nadiifinayso farismagaalaha magaalada buurama taasi oo lagu beegsanayo gebi ahaanba qashinka magaalada ololahan ayaa waxaa horkacayay guddoomiyaha degmada buurame oo ay weheliyaan xogeeyaha dowladda hoose ee degmada buurame iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada buurame waxaana ugu horreyntii warbaahinta la hadlay xogeeyaha dowladda hoose ee degmada buurame cabdulaahi xasan raage iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada oo tilmaamay ololahan iyo ujeeddada laga leeyahay waa maalin khamiisa runtii waxaan halkan u joognaa baan kusoo gabagabaynaa ololihii nadaafadeed ee maayarka degmadu ku dhawaaqay saddex cisho ka hor ololahaasoo runtii ahaa ololaha aan ugu tala galnay bil walba khamiista u dambaysa ayaan maalintii koobaad joognaa gabagabadiisii dhammaantiin cag kastoo ka qayb gaartay waa mahad celinaynaa runtii dadkaasoo salaaddii subaxa saa ka bilaabay shaqadaasi oo iminku ay tahay sagaalkii subaxnimo jooga oo ilaa saaka xilligaa shaqaynayey waanu mahad celinaa guud ahaan shaqada aynu haynay waa shaqadii aan ummadda u haynay runtii qof kastoo isku soo xilqaamay hawshaasi hay waanu mahadnaqaynaa runtii aad baan u soo dhawaynaynaa maalinta laasdeeyey oo yidhi miidiuun baan ka aragnay waxaanahay dadkii kolka hore oo nadaafadda ka shaqaynayay ee communitigii degmada dhammaantayo waxaan soo dhawaynaynaa nadaafadda bil walbana waan ka soo qayb gelanaa weliba bishii inuu guddoomiyuhu laba jeer nooga dhigaan aad u jeclayn isagana waxaan leeyahay jasaaka allahu khayr mid kale aan maanta ku darsanay oon kaga faa'idaysanayaa saxaafaddan inta badan sawiruun baa la geli jire maanta waa la shaqeeyey maayarkii baa shaqeeyey kheer allahaas iyo cid kastaa dhagaxaa iyo qashinkaa guraysay godkuu ku dhex dhacay aad baad u mahadsantihin baalnahay guddoomiye adiguna waad mahadsan tahay dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka degmada boorame axmed cali xaaji ayaa isaguna iftiimiyey qorshaha dowladda hoose ee dhinaca nadaafadda dhawntownka ee degmada ku yaalla waxaannu ku wacyigelinaynaa in meherad walba ay samaysato dasbiinkii qashinka ku guri lahay meheradaha waxa aannu meesha ka qaadayn oo dhan waxaa u badnaa meherada horteed ba u badnaayeen meheradihiina hortoodiina qashin inay noqdaani suuragal noqon mayso iyaguna mataqaanaa ay qashinkii ku soo daayaan godkii iyo mataqaana daraanajkii aanu lacagta badan iyo maalka badan dawladda hoose ku bixisay in iyagana si waxa weeye laga wardooni doono oo ganaax la saari doono meherad kasta ee hadday keensan weydo dhasbiinkeedii intaasuun baannu ku wacyigelinaynaa aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay shaqaduna way soconaysaa